barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo kuwa efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixdii iyo barkii aroornimo xilliga washington d c waa maalin khamiisa sagaaliyo tobanka bisha agost sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan iskuullada gaarka ah ee caawiya ardayda isku diyaarinaysa waxbarashada dugsiyada sare ee magaalada boosaaso
waa maadooyin cayiman oo ah xisaabta iyo luuqadda ingiriiska oo runtii xooga badan aan saarno waayo ardadaas grade ayrka u baasaya oo fasalka sideedaad u baasaya iyagu waxay xooga saarayaan luuqadda oo maadooyinkoodii o dhan ku baxayso sida ama sayniskii ama waxa weeyaan ama waxyaalihii kale oo cilmigii bulshada oo kale waxyaalahaasoo dhan ay ku baxayaan luuqadda ingiriiska marka iyagu ingiriiska ay xooga saarayaan iyo maadada xisaabta
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladda ardayda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka new zealand kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn idaacaddeenna duhurnimo ciyaarihii ayaan sidoo kale idin haynaa balse marka hore warkii dunida oon idin akhriyo anigoo ah cabdulqaadir samakaaw mudaaharaad looga soo horjeedo ciidamada midooda afrika ee amisom ayaa ka dhacay fagaaraha daljirka dahsoon ee magaalada muqdisho kaasoo ay kasoo qayb galeen ehelada dad shacab ah oo lagu eedeeyey in ciidamada amisom ay ku dileen magaalada golweyn ee gobolka shabeellaha hoose amisom ayaa diiday qirashada dilka dadkan shacabka ahaa hase ahaatee waxay sheegtay inay baaritaan ku sameynayso dhacdadan iyadoo markii hore sheegtay inay dileen xubno argagixiso ah gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir maxamed nuur siidi iyo dad kale oo guubjoogayaal ah ayaa v o a u xaqiijiyey in dadkaasi ay ahaayeen rayid guubjoogayaasha ayaa sidoo kale xaqiijiyey in dadkan ay ahaayeen beeraley madaxweynaha uganda yuveri museveni oo ka mid ahaa madaxdii ka hadashay dilka dadkan rayidka ah ayaa sheegay in askartaasi sharciga la horkeeni doono isagoo dhinaca kalena xusay inay la xaajoonayaan ehelada dadkii la dilay kooxda taalibaan ayaa xiriir la samaysay duuliyaashii hore iyo askarta ciidanka qalabka sida ee afghanistan si ay ugu biiraan ciidamada cusub islamarkaana ay qeyb uga noqdaan darajooyin ay bixinayso kooxda sida uu wakaalada wararka ee reuters u sheegay waciidulaahi xaashimi oo xiriir la leh madaxda sare ee taalibaan xaashimi wuxuu sheegay in tallaabadan ay qorsheynayso inay in taalibaan ay qorsheynayso inay dhisto ciidan qaran oo cusub oo ay ku jiraan xubnahooda iyo sidoo kale askarta dowladda ee doonaya inay ku biiraan qorista askartan ma cadda in taalibaan ay ku guulaysan doonto maadaama kumanaan askar ah ay dishay labaatankii sano ee lasoo dhaafay iyadoo sidoo kale bartilmaameedsatay duuliyaashii afghanistan ee maraykanka uu tababaray dhinaca kale dhinaca kale waxaa sii kordhaya tirada guddoomiyaasha gobolada maraykanka ee sheegay inay gacan ka geysanayaan dib u dejinta qaxootiga afghanistan ee ku sugan goboladooda kadib qabsashadii deg deg ahayd ee kooxdaasi ay kula wareegtay afghanistan ugu yaraan toban guddoomiye gobol ayaa toddobaadkan u fidiyey taageero iyadoo aqalka cadna uu raadinayo meelo uu si kumeel gaar ah u dejiyo labiiyo labaatan kun oo ah afghanistaanka xulafada la ah maraykanka dhegaystayaal warkii dunidana waa nageynta duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington magaalada boosaaso waxaa kusoo kordhaya dhalinyarada xiliyada xagaaga ah ee ay xiran yihiin iskuullada magaalada dhigta iskuullada gaarka ee lagu barto maadooyinka qaar si ay isugu diyaariyaan waxbarashada iskuullada sare cabdirashiid cali shire oo ka mid a macalimiinta wax ka dhiga mid ka mida iskuullada ayaa uga waramay wariyaha v o e da ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf dugsiga dhexe ardayda dhiganaysa waa maadooyin cayiman oo ah xisaabta iyo luqadda ingiriiska oo runtii xooga badan aan saarno waayo ardadaas grade ayrka u baasaya oo fasalka sideedaad u baasaya iyagu waxay xooga saarayaan luuqadda oo maadooyinkoodii o dhan ay ku dhexayso sida ama sayniskii ama waxa weeyaan ama waxyaalihii kale oo cilmigii bulshada oo kale waxyaalahaasoo dhan ay ku baxayaan luqadda ingiriiska marka iyagu ingiriiska ay xoog saarayaan iyo maadada xisaab laakiin ardada kale oo galaaska ee labayo tobnaad waxay dhiganayaan in maadooyinka loo yaqaano axyaaga iyo fisiya iyo iyo kimiya ama loo yaqaano iyo riyaryaadka ama loo yaqaano chemistryga iyo fisigiska iyo iyo xisaabta marka ardaydani waxa weeyaan maadooyinkan ee baranayaan waa maadooyinkii runtii caqabada ugu weyn ay maaragtay ay ka haysatay waana maadooyinka aanu ku qotaminay zilibaska waxa weeyaan aan la dhigayo macalimiintu ay dhigayaanin in arday kasta oo waxa weeyaan dadaalay oo kulaylka aad aragto magaalada boosood joogi jiray inuu kaalmaha hore ee waxa weeyaan ka gelayo waxbarashada waana xaqiiqdaas runtii ilama waa dee dad iska yaroo dee waxa weeyaan meel waxbarashaha iyo idaaraha waa iska garanaysaa wax badan baa ka soo baxay laakiin ardada boosaasoodoo maxaahidda gelaya xagaagaa joogaya waa arday runtii u dhabar cadeygay waxbarashada runtiina ka soo dhalaalaya saan u rajeynayo kaalmaha hore ee puntland sidee loo qiimeeyaa marka markii nin dhalinyaro ah oo xagaagii magaalada boosaaso joogay saddexdii bilood xagaaga iska dhisay aqoonta hadhowna dib ugu laabtay fasalada marka ma sinaanayaa nin dhalinyaraah isagana xoogaa baxay magaalooyinka kale ee puntland sida qardhay garowe nin dhalinyaraana oo saddex bilood xagaaga kuleylka magaalada jooga wax baranayay sidee hadhow marka fasalka ay ku laabtaan iskoolka ama fasalka labiy tobanaad ama sideedaad sidee buu noqonayaa waa las ohan kadhaa markii la qiimeeyo waxaan oran karaa hadeer arday kasta oo aad aragto inuu darajo hoose ama keenay runtii waa ardayda maaragtay aan faa'iidada badan aan gelin wakhtiga badan aan gelin inay isdhisaanin xiliyada ama xiliyada xagaaga marka xagaabaxaan tuulooyinka iyo meelaha kale iyo xagaabe laakiin magaalo weyn oo puntland ka mid ah magaalo aan nidaamkan uusan ka hirgelin waa dhif runtiina waa dareemi kadhaa de imtixaanka la qaadayo sida uu yahay oo min caluula ilaa meesha la yidhaahdo buuhoodle imtixaamaadka laga qaadayo oo isku silibis ah oo waxa weeyaan dowladda ka qaadayso macalin kastana oo iskoolka dhigi jirana wuxuu ku dadaala xilliga xagaaga inuu maaragtay revision baxsho oo ardada dhiso marka yuusufow waxbarashadan nidaamkani dadka ka faa'iidaystaahi aad iyo aad iyo aad bay maaragtay uga faa'iidaysta aad iyo aad maya sinaan mayaan arday dee waa dareemaysayo qof xilli waxbarashadu fasax tahay geliyey waqti inuu maarata wixii uu soo dhaafay muraajacayo iyo qof aan waqti gelin inuu wax muraajacaysto ma sinaanayaan sababtuna waxa weeyaan dadaalka uu gelinayo ardaygan oo bareefadada uu gelayo oo macaahidada kale uu gelayo oo casharadiisa uu muraajacaysanayoo macalimiinta uu ku xiran yahay oo isagoo macalinkii isla og hadhow jabtarada ku adag xitaa iskoolkii ay maaragtay isugu imaanayaanin oo dadkii ay yihiin dad nidaamkii idaaradii waxbarashadaba ku dhex jiraba ayay galaaska labiy tobnaad u gudbayaan sidaa darteedna dee maba sinaan karaan arday iska soo fadhiistay oo afar bilood waa dareemi ka dhaayo cilmigu waxa weeyaan haddii aad daysid isaguna waa ku daynaya marka ma sinaanayaan yuusufow waana arrinta keliya oo runtii ardada kala saadha inta badan marka imtixaanaadka la gelayo oo xilliga fasaxa nina wuxuu iska aadaa meel aan maarata ku habbooneyn inuu waxbarasho ka helo ama uusan wakhtiba gelin nina duruuf kasta iyo wakhti kasta uu u dhabar adeygaya magaalo kasta uu tagana waxbarashadiisa waa sii wadanaya marka saasna ku sinaan mayaan markay fasalkaas la soo fadhiistaanin dhalinyarada xilliga xagaaga barefadada ee magaalada boosaaso wax ka barta maxay isugu jiraan ma wiilasho keliya mise waa wiilal iyo gabdho arday marka lagu yidhaahdo maahan wiil keliya waa dad isugu jira gabdho iyo wiilal marka markaad aragtoba marka qaybkood waxay gabdhahaaba badanba xilliyada qaarkood gabdhahaaba badan oo sanadada qaybtiis sanadada qaybtiisna wiilashaa badan marka yuusufow gabdhuhuna way bartaanin wiilashuna way bartaan qof kasta oo arday ah oo meeshaa yimaadana wuxuu u yimaadaa inuu wax barto oo islamarkaana uu aragti ahaan iyo maskaxi ahaan iyo fikir ahaanba uu waxbarashada u geliyo gabdhuhu waxa weeyaan xiliyadan jooga oo kuleylka oo aragto duruufta iyo wakhtigaahi runtii aad iyo aad iyo aad baan ugu mahad celinaya oo wakhtigan ka faaidaysanaya xiliyadan waxbarashada oo kuleylka lagu jiro oo rafaadka laiskaga jiro oo magaaladu iska kulushahay oo waaridkood laga yaabo ina xagaa bixeen duruufo badan iska jiraanin marka waxbarashadan waa waxbarasho isugu jirdha wiilal iyo gabdho qof kastoo ardayan ah oo waxa weyaan yimaado sanadkan fonfoorka ama sideedka u gudbaayana waa waxbarasho uu isku dhiso wakhtigan uga faaiday marka la yidhaahdo sanadkan iyo sanadkii hore cabdirashiid macalin maxay ku kala duwan yihiin kaysay badan yihiin dhalinyarada is odhan kadha xilligan xagaaga magaalada boosaaso jooga oo waxbarashadooda iskoolada sii baranaya yuusufow magaaladan boosaaso waxbarashada iyo babulathinka ku noolba xilliyada xagaaga ahi aad bay u yaraadaanin waxaana sababaya de waa magaalo iska kuleylah runtii ardada sanad kasta yimaadaahi ta badan meelaha sida gobolada marka laga waramayo gobolka xagaaga wax laga barto uguna kulul waa magaaladan waa gobolka bariga khaasatan magaaladan boosaaso markii macalimiinta wareysto waxay ku leeyihiin ardaydu qabowga waxaad moodaa inaysanba kuwaas oo waxa weye wax furfurnaanaba inaysan hayn laakiin ardada halkan joogtaahi waa ardada arkayso oo soo jarmaadaya aroortii waxaa laga yaabaa inay lixda iyo xoogaa galaanin shan saacna la fasaxo sidii iskoolka caadiga loo dhigin jira oo kale inay afar maaday qaadanayaan qaybna laba maaday qaadataa qaybta sideedkaahi laba xiiso bay qaadataa waxaa laga yaabaa iyagu inay laba saac oo kale baxaan iyo bar qaybta kalena waxay baxaan ilaa shan sac ku dhowaad oo afar maada iyaguna qaataan marka runtii arrintan arrin maaragtay muhiim weyn gelisa weye waxbarashada arrin dhiiranaan gelisa weye arday ardaygu uu firfircooniyo ka dareemayo inuu arday soo jeeda yahay arrin gelisa weeye waana arrin aad u wanaagsan runtii deegaanada iyo maaragtay iyo dadkana aad wax u anfacaysa weye
kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid cali shire oo ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga iskuullada gaarka loo leeyahay ee magaalada boosaaso wuxuu u waramayay wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto hees ay ku luuqayso kaltuumbacado thank you taas aan ku dhaafna heestaasi ay ku luuqayso kaltuun bacado weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington boqolaal soomaali ah oo ku nool dalka new zealand kuwaasoo qaarkood dhalinyaro ah ayaa wax ka barta dalkaasi iyagoo ka faa'iideysanaya fursadaha ka jira waxaa dhallinyaradaasi ka mid a cabdicasiis maxamuud kulmiye oo u waramay wariyaha v o eda australia iyo new zealand ibraahim cumar baafo ha asalaamu calaykum ibraahim waa ku salaamay adiga iyo bahda v o eda magaceygii waa cabdicasiis maxamuud kulmiye new zealand waxaan soo galay labada kun iyo saddex iyo tobanka markaas waxaan ka bilaabay shaqo intaana waxbarashada bilaabin waayo oo qofka marka hore haddaa waddanka soo gashay waxaa laga yaabaa inaadan u ahayn inaad tahay qof oo eligible u ah serviceska dowladda sidii saa ku geli lahayd waxbarashada u bilaabi lahayd waa inaad sugtaa muddo laba sano camal ah marka labada sano waa iska shaqaysanayay markii ii suurtooday inaan waxbarashadii bilaabi karo ba waxaa lagu dhahay waa inaa adiga iska dhiibtaa laakiin dhiibitaanka lacagta waa lacagta domesticada baa ku dhiganaysaa maha lacag international student ah markaas kadib saddex sano sugay dhaheen markaasaa wax baranaysaa marka waxaan dhaha ma sugi kari saddex sano waayo qofka hadduusan waddanka wax ka baranin shaqo fiican ma heli karo marka waxaan sameeyey gelidna waa shaqo tegey gelidna lacagta isoo gasho baa waxaas kaaga bixin jiray paper paper full time uma dhigan waayo uma dhigan kartid adoo shaqaynaysi full timena ma dhigan kartid waa inaad marka hore xoogaa bilowda ilaa aad ku noqotid fursad aad ku heshid caawinaada oo dowladda ka imaaneyso marka sidaas baan ku bilaabay waxbarashadeydii waayahay maxaad jaamacadda ka baratay marka
jaamacadda marka hore waxaan waxaan galay laba degree oo waxay dhahaan double degree alshaan laba majora hal mar dhiganaysaa waxay kugu qaadanaya muddo shan sano marka labada degreena waxay ahaayeen mid waa international studies waa waxbarashada xagga caalamiga ah inaad baratid kaljarada dadka iyo maxaa la dhahaa iyo siday u shaqaynayaan kadibna tan labaadna waxay ahayd qaanuunka ama sharciga waayo sharciga keliya lama baran karo waa inaad sharciga u yeeshaa wax oo kale oo oo oo sharciga oo kaafinayo sidii sidii sidii international studieska waxyaala kale ku dari kartaa sidii businesska marka sharciga iyo kaas baa labadooda bartay waayahay sharciga maxaad ku jeclaatay inaad barato iyadoo ognahay dhalinyaradu inta badan maadooyin kale ayay ku dhiiradaan
aniga run ahaantii dadka markay qaadanayaan waxay baranayaan su-aabo badan baa ku qasbayo inay waxa waxaas bartaan particular thing ay bartaan waxaa ka mid ah horta qofka waa inuu wax ku fiicnaadaa oo waxaas uu xoog u leeyahay oo strength u leeyahay tan labaad oo passionate u yahay because waxbarashada waa wax adag marka waxay u baahan tahay inaad baratid waxaad jeceshahay saa hadhowti ay kugu noqonin waxbarashada culays ay kugu noqoto wax aad adiga wadi kartid waayo waa waxaad jeceshahay marka aniga yaraanteydii aad baan u jeclaa sharciga waayo dadka waxaa kala hago sharciga dadka waxaa xaqooda usoo dhiciyo sharciga maxaa la dhahaa dadka oo la dulmiyey waxaa haddana dadka ka celiyo dulmigaasna waa sharciga marka sharciga wax badan baa laga baran karaa aniga marka sharciga waxaan u qaatay inaan u barto waa waxaan jeclahay oo aanu ahay waxaan oo passionate u ah waayahay marka maadooyinkii aad baratay sidaad sheegtayba qofka jaamacad ka soo baxa shaqo fiican ayuu hela hadda maxaad ku shaqaysaa marka
hadda waxaan u shaqeeyaa wasaaradda new zealand waxay leedahay wasaaradda caafimaadka waxay leedahay organizationyaal oo oo oo ayada hoos timaada oo la dhaho district health boards marka waxaa u shaqeeyaa wasaaraddaas oo waxaa u shaqeeyaa district health board oo meeshaas baa ka shaqeeya hadda alxamdulilah waayahay ka waran marka sida kale new zealand markii aad ku cusbayd waxyaabaha kuga adkaa intii aad joogtay maxaa ka mid ah new zealand markaan imaaday horta new zealand markaan imaaday waxaan la qabsaday communitiga oo diasporada soomaalida waayo muhiim waaye dadka oo kaa horeeyey inaa u tagto oo oo aa ka mid noqotid ilen waa dadkaadii an waa first point of contact intaa wadanka soo gala runtii wadan cusub markaa usoo guurta waa inaa marka hore dadkii kaa horeeyay u imaataa la fadhiisataa oo waxyaalo badan ka caawisa oo volunteer ka noqotaa dadkaadii iyo communitygaadii especially waxay noqonayaan albaabka ugu horeeya horta wadanka aa ku gashid waaya ugu dambeyn dhalinyarada maxaad ugu baaqaysaa marka iyaguna dhanka waxbarashada faa'iida ay leedahay ya dhalinyarada soomaalida waxaan dhihi lahay waxa ugu muhiimsan oo aan ka baran karno dhulalkan cusuba hadda usoo guurnay waxa waaye waxbarashada waayo waxbarashada dhinacaanay jirtaa oo waayahan aa dad badana wax ka barto xirfadooyin iyo waxyaala badana ka barto waagii hore taariikhiyan haddaa fiirisina dhulka islaamka waxbarashaha loo soo doonan jiray qof walba oo reer galbeedka dhulkaas u aadi jira si waxbarasho u helo marka wa waxbarashada waa human human thing hadba meelay u guurtaa waa geographical hadba waxaa laga yaaba in century soo socota in africa waxbarasho loo soo doonan doono marka muddadaasa meesha joogno waktigii waxbara meeshii waqti waxbarashada jirtay inaa aadno waaye oo meeshii ay ka fududahay oo dadka runtii dhulkan waa laga caawiyaa xagga waxbarashada waa la encourage gareeyaa resources badanna waa la siiyaa say wax u bartaan ani waxaan dhihi lahay dhalinyarada maadaama fursadaas ay haystaan inay galaan fursadaas oo isticmaalaan ee bartaan
aada umahadsantahay
kaasi waxa uu ahaa cabdicasiis maxamuud kulmiye oo ah dhalinyarada wax ka baratay dalka new zealand wuxuu u waramayay wariyaha v o e da ibraahim cumar baafo markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha jamaal axmed cusmaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha waxaa la dheelay kulamada bugbaxa ama isreebka champions leaguea ee kooxaha usoo gudbaya islamar ahaantaasina ciyaari doona champions leaguega xilli ciyaareedka sanadka ilaa iyo naadiga benfica ee dalka burtuqiiska ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga b s v andhoven ee wadanka holland halka naadiga malmo f f ay laba gool waxba dirteen naadiga resgard young boys ayaa saddex gool iyo laba gool kaga adkaatay naadiga frank bors kulan xiiso badan celtic ayaa laba gool waxba dirtay naadiga ezi alkmar maanta waxaa dhici doona kulamo ka tirsan koobka yuruba league isreebkiisa oo kooxaha qaar ay usoo gudbi doonaan koobkaasi yuruba league waxaana kulamada dhici doona ka mid ah naadiga omani nicosia waxay la ciyaari doontaa naadiga royal antwerp halka rangers f c ay la ciyaari doonta naadiga galatasaray slavia bruge waxay la ciyaari doontaa naadiga warzawa halka mura ay la dheeli doontaa naadiga stam graz fenerbahj waxay la ciyaari doontaa naadiga h j k olombiakos ayaa la ciyaari doontaa naadiga slavan bratsilava halka rangers ay la ciyaari doontaa naadiga alashkarted f c raben vian waxay la dheeli doontaa naadiga zoria ciryaan romalo lukaku oo dhowaan ku biiray naadiga chelsea dibna ugu soo laabtay kooxdaasi ayaa sheegay inuu diyaar u yahay kulanka axadda naadiga chelsea ay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta arsenal lukaku siddeed labaatan jira isla mar ahaantaasina naadiga kubadda cagta chelsea muddo saddex xil ciyaareed la joogay intii u dhexaysay sanadii laba kun kow iyo toban ilaa iyo laba kun afar iyo toban ayaa waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay naadigaasi uu guul hadda la gaaro ciyaaryaankaasi ayaa horey ugu biiray kooxaha everton iyo manchester united isagoo naadiga inter milan dhowaantan kaga soo hayaamay naadiga chelsea kula soo guulaystay koobka ziyareeda dalka talyaaniga waxa uu sheegay in wax badan ay iska ka bedeleen isagu islamar ahaantaasina hadda uu diyaar u yahay kulanka axadda naadiga chelsea la ciyaari doonta naadiga arsenal ciidaanka qadka dhexe xulka dalka talyaaniga manuel locatelli ayaa ku biiray naadiga kubadda cagta yuventus isagoo qaab ama ahaan ugu biiray naadigaasi ilaa sanadka locatelli oo naadiga saswale u ciyaaraya ayaa waxa uu ka mid ahaa ciyaaryahanadii xulka dalka talyaaniga ee ku guulaystay koobka euro bisheenu kasoo gudbnay isagoo dhaleeyay laba gool shan kulan oo ciyaaray islamar ahaantaasina kusoo galay qaab bedel ahaan faanalihii koobkaasi locatelli ayaa hore ugu biiray naadiga saswale sanadka xubinta ciyaaraha dhegeystayaal waa nabeenta
aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo ciyaarihii noo soo jeedinayay markanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto heestii samir iyo codkii cabdijabbaar al khaliiji
mana rasuule hara shekaadu siday tahay qurubkana sidate sidas tahay cadceed suuqa cambasagalaaloya sodalwaante mana rasuule hara shekaadu siday tahay qurubkana sidate sunnadadamaacdalaada daruurka lagu sideelina ka sarrayse
heestaasi samir ee uu ku luuqeeyo cabdijabbaar al khaliiji ayaan kusoo afmeeraynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cabdulqaadir samakaab tan iyo idaacaddeena galabnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
wadisa hayatumo kaseexawaayo